أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم نحو قام زيد والكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ وحير الكلام الكلام أي الكلام النحوي هذا النحوي قاه oo culimmadu naxwuhu waxa ay kalaam u yaqaanaan oo hadal ay u yaqaanaan huwa kalaamkaasi allafdu ay ilmalfuudu waa wax lagu dhawaaqay lafdigaasoo almurakabu ee laysi saaray lafdigaasoo almufiidu faa'iideeya bilwadci ay bilqasdi qasad wax ku faa'iideeya sheekhu raximah اllahu tacaala bacdamaa uu soo dhammaystiray khudbadii iyo muqadamadii kitaabkiisii wuxuu rabaa sheekhu raximah اllahu tacaala halkan inuu ka bilaabo maqsuudkii iyo ulajeeddadii kitaabka maqsuudka iyo ulajeeddada kitaabku wuxuu ahaa cilmiga naxwaha in laga hadlo wuxuu sheekhu marka raximah اllahu tacaala uu naxwihii ugu soo hormariyey waxyaalo loo yaqaano usuulu naxwi ama asaasu naxwi buddhigga ama asaaska naxwaha wax loo yaqaano oo qofku naxwaha uusanba fahmi karin hadduusan erayadan soo fahmin waxyaalaha ay u yaqaanaan asaas ama usuulu naxwi ee culimmada naxwuhu ay u yaqaanaan waxay ka kooban yihiin waa alkalaam waalkelimatu waalkelim waalqowl waalmufhim shantaas ayay waxay u yaqaanaan usuulu naxwi ama asaasu naxwi hadduusan shantaa qofku fahmin meel wax ka socdaan iyo meel wax u socdaan ma garanayo marka sheekhu marka shantaas qaybo ka mid uu noo sheegi doonaa wuxuu soo hormariyey alkalaam alkalaam ayuu sheekhu ka hadli alkalaam alkalimatu alkelim alqowl almufhim shantaasa waxaa la yidhaha asaas ama usuul annaxwi kalaamka markaa isagaaba sheekhu noo sheegi doono alkalaamu naxwiy waxaa la yidhaha maa jamaca quyuudan arbaca kalaamka naxwiga ah waa wixii kulmiyey qodobo afar ah afar qodob wixii laga helo ayaa waxaa la yidhaha kalaam afar qodob wixii laga helo ayaa waxaa lagu idlaaqaa kalaam kelimadana sheekhu isagaaba noo sheegi doono kelimana waxaa la yidhaha alqowl اlmufrad waa wixii hal shay ah hal shay wixii ah tusaale ahaan haddii lu yidhaaho ereygan fii fiidan xarfu jarka ah bal magac u yeel naxwuhu muxuu u yaqaanaa ereygaas waa xaraf jaar dee sax waay xaraf jaar waa yahay laakiin marka la qaybinayo taqsiimka guud oo shay laleeyahay waa kalaam waxan waa kelimatu waxan waa mufhim waxan waa qowl maxay ka tahay fiidaas ma kalaama ma kelima ma kelimatuna ma qowluna ma mufhima muxuu yahay waa inaad tidhaaho waa kelimatun kelimatun kelimatun marka maxaan leenahay alqowl اlmufrad wixii hal shay gooy ah hal ficil kelimatun hal xaraf kelimatun hal ism kelimatun laakiin haddii jaaءa zaydun lagu yihaaho kelimatun miya maya yadlad lanno shaygu hadduu laba gaaro oo saddex gaaro kelimatun shaqo kuma lah kelim marka la leeyahay alkelim waa kelimatuntii hadda aanu soo marnay jamaceediiw kelim kelim waxaa la yidhaha waa majmuucu halaaثin majmuucu halaaثin waa saddex erayoo la jamciyey saddex erayoo lasu geeyey maala haddii lu yidhaaho fii lan can magac u yar saddexdaas في lan can maxay yihiin saddexdaas ma kalaama mise waa kelimatu mise waa qowl mise waa mufi mise waa kelim maxaad leedahay waa kelim see ku ogaata inuu kelim yahay waa saddex shay wixii saddex shay waxaa loo yaqaan kelim marka lagu leeyahay almufhim almufhim mufhim culamada naxwi waxay u yaqaanaan maa afaada faa'idatan hayra taama wixii faa'iide faa'iideeya laakiin faa'iidadii ay dhantaalan tahay waa faa'iide naaqis oo dhantaalan oo kala maqan tusaale ahaan waxaa ka mid a hulaamu zayd hulaamu zayd hulaamu zaydin zayd addoonkiisii ayaa lagu yidhi hulaamu zaydin magac u yaal naxwi muxuu u yaqaan hulaamu zaydin waa mudaaf iyo mudaaf ileyhi taas waa laog yahay magac kale u bixi naxwi wuxuu u yaqaano sheek waa mufhim ayaad leedahay mufhimu kalaamna ma dhihi kartid hulaamu zaydin kelimatunna ma dhihi kartid alkelimna ma dhihi kartid mufhimu wey ayaad leedahay mufhim ayaa leedahay alqowl maxaa la yidhaha isagana alqowl maa afaada muطlaqan muطlaq wixii un wax faa'iideeyey muطlaq maxaa loola jeedaa saa'idadu sawaaء kanat ilfaa'idatu naaqisatan aw taamatan faa'idadu ama naaqis ha noqoto ama taam ha noqoto wixii wax un faa'iideeya faa'iido yar ba allah ka dhigay qowl haddii la yidhaaho qalamu aa qowl jaa zayduna waa qowl idan markaa qowlku isagaa ballaaran walidaalika ibnu malik wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala waaxiduhu kalimatun wاlqowlu cam qoomkaa meesha ugu ballaaran oo kuleeyay waxa dhan isagu waa la qahay qowlku lannu jaa zaydun kalaamna waa yahay qowlna waa la dhihi karaa fii kelimatuna way tahay qowlna waa yahay lan fii can kelima way yihiin qowlna waa la dhihi karaa waa calool weynha isagu calool weyne wey waaxiduhu kelimatun wاlqowlu cam wa kelimat biha kalaamu qad yu'am marka isagaa ugu ballaaran oo ugu macno weyn ereygan qowl marka shantaasi waxay yidhaahaan asaas ama usuulu naxwi waa kalaam iyo kelimatun kelim qowl iyo mufhim intaas kalaamka marka wuxuu iska leeyahay dabdi ayuu iska leeyahay marka la dabdinayo alkilaam markii la yidhaaho oo kaafka la hoos dhigo waxaa la yidhaha aljaraaxa waa dhaawaca alkulaam markii la yidhahana alardu sacba dhulka adag oo gawaanka ah kulaan saas u bifatxi lkaaf haddaanu nidhaahana alkalaam waa midda sheekhu ka hadlaye waa maa jamaca quyuudan arbaca afar qodob wixii laga helay afartii qodob uu noo sheegi sheekhu alkalaamu ay ilkalaamu naxwiyu kalaamka naxwiga ah huwa lafdu ay ilmalfuud waa wax lagu dhawaaqay shardiga ugu horeeya waa inuu yahay horta lafdi lafdi waa in la helo markaan sheelnahay shaygani waa kalaam naxwi ah waa in dhawaq la helo lafdi maxaa loola jeeda lafdiga sheeg haddii lu yihaaho الsawt الmushtamilu calىa bacdi الxuruuf الhijaaئiya alatii awaluha اlأlifu wa aakhiruha اlya الsawt الmushtamilu waa codka kulminaya calىa bacdi الxuruufi الhijaa'iyati xuruufta xuruuf اlhijaa'iyada alatii awaluha اlأlif wa aakhiruha alya xuruufulhijaa'iga alif ugu horeeyo ya-duna ugu dambayso sawt kulminayaa la yidhaha lafdi cod oo xuruufulhijaa'i qeyb ka mida kulminaya ayaa waxaa la yidhaha lafdi la yidhaha lafdi lafdi marka dhawaq horta in la helo lafdigaa la helo waa shardi maxaa baxay marka wax hadalaba hadduusan jirin wax dhawaqa oo coda hadduusan jirin kalaam ma aha walow afaada faa'ida hadduu doono faa'iidaba hanoo faa'iideeyo maalan waxbaad iska qortay hadda waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad wax qoraysaan soo ma waxaasaad qorayso kalaam ya kalaam ma aha leanna weli kuma dhawaaqin weli kuma aadan dhawaaqin shayga markaad ku dhawaaqdo wuxuu noqdaa kalaam laakiin adigoo aamusan haddaad dhowr warqadood toban warqadood labaatan warqadood iska buuxiso waana aamusanta falaysa bikalaam goormuu kalaam noqon karaa waxa aad qortay markaad ku hadasho dhawaaqdo marka waxaa baxay khadkii waxaa kaloo ku baxay alishaara ishaaradii qofaa ku yihi ayna kitaabi kitaabkayga aawa fartaa ugu taagtay ma hadlin kitaabkaaga waa kaasaad ula jeedaa laakiin ma hadlin kalaam ah falaysa bikalaam ishaaradii waxaa baxay alcaqdu biاlasaabic wa naxwihi cuqadii farihii oo kale ayaad xisaab iyo wixii lamida ku tiris shaygan imisaad iibin laba faroodaad taagtay mana hadlin ama saddex farood ama afar ayaad taagtay kalaam ma ah waxaas aad taagtaagaysa lanno sawd ma hayno cod ma hayno cod ma hayno waxaa baxay wixii nusubta ahaa nusubta waxaa loo yaqaanaa calaamaadka dadka wax lagu fahamsiiyo calaamaadka dadka wax lagu mixraabkana ka mid mixraabka masjidka qofku markuu iridda masjidka soo galo hore muxuu ka fahmi qibladii inay dhinacan jirto wax la hadlayna ma jiraanid mixraabkii lama hadlin oo ma uusan dhihin qibladii halkan weye usoo jeesa oo mixraabkii maba hadlinba laakiin mixraabkii waxbuu fahamsiiyey waxaa marka ishaaraadka ah wax ku fahamsiinayo ee waxaa la yidhaha nusubaa la yidhaha nusub kalaam ma aha hadal ma aha soma arkin marka oo yani wax lagu tilmaamayo waxaa laga yaabaa jidadka oo kale ama isbitaal ama jaamacad ama iskuol marka lagu tilmaamayo waxaa laga yaabaa fallaar maanta oo dhan inay ku hagayso fallaar fallaar inay ku hagayso halkan ka jira halkan ka jira halkan gal fallaar meel ku qoran wada fallaartani meeshanay ii tilmaamaya bal dhinacan anu leexdo haddana fallaarka aad arta dhinacan anu leexdo wax kula hadlayana ma jiraan laakiin waxbaad ku fahamtay waxaan ishaarad ku fahamtay bas marka waxaa la yidhi isaguna falaysa bikalaami nusubtaas oo dhani kalaam ma ah waxaa kaloo baxay lisaanulxaalka lisaanulxaalka isaguna kalaam ma ah lisaanulxaal lisaanulxaal waxaa weeye qofka xaaladda iyo muuqaalka ka muuqda wuu hadlaa qofkii isagoon hadlaynoo shib ah xaalkiisa marka saan u fiiriso waxbaad ka fahmi lisaanulxaala la yidhaha waxaad ka fahmi alkhajal waxaa la yidhaha waxay u yaqaanaan malaamix ulwaj tusaalooyinka wejiga uu bixinayo malaamix ulwaj hadalla wejigu waa hadlaa isagoo aamusan qofka wuxuu ku hadli alxayaa wاlkhajal wاlkhawf wاlfarax wاshidda waxaasoo dhan qofka waa laga akrin karaa waxaana jira meelo lagu bartaba kuliyad dhana looga soo baxaa jira malaamixda dad qofka dareenkiisa in la cabiro dareenkiisa in la cabiro isagoon kula hadli qofaad waraysane war hebelu kaaleeda wejigiisa saa u fiirin wejigiisaad maanta wax ka akrinay inuu tuug yahay inuu kaa cabsanayo baqayo inuu kaa xishoonayo inuu maanta faraxsan yahay in maanta lasoo kululeeyo meel laga soo kululeeyo murugsan yahay maanta dhan isagoo aamusan wejigiisaad ku maqan tahay un ood akrini waxyaalaha noocaas oo kale waxaa loo yaqaan waa cilmi la barto malaamixa la yidhaha malaamix malaamixulwaj tusaalooyinka wejiga uu bixiyo waxyaala ilaahay qofka ku abuuray hariisiga ah malaamixulwaj qofkii waa aaminsan yahay wejigiisa saan u akrine maxaad ka fahmi ninkan maanta meela laga soo taabtan aa murugeysan yahay maanta ama ninkan maanta waa laga soo farxiyey yaa kuu sheegay wejigaagan ka akriya soomaalida hataa oo taqaana wejigaagan ka akriya aad sheegeysa marka waxyaalahaas oo kalena waxaa la yidhaha lisaanulxaal lisaanulxaalkaas falaysa bikalaami kalaam ma aha hadal ma aha marka maxaa baxay khadkii ishaaradii cuqadkii nusubtii lisaanulxaalkii shantaas oo dhan waxay ku baxayaan allafdi lafdigaasoo almurakabu ee haddana laysi saaray oo layskorsiiyey tarkiiban isnaadiyan gayra musaman bihi tarkiiban isnaadiya gayra musaman bihi kaasaa loola jeeda waa murakabo waa layskorsiiyey lafdi layskorsiiyey murakab maxaa loola jeedaa maa tarakaba min kelimateyni fa agtara waa wixii laba eray iyo ka badan iska saaran waxaan markaanu leenahay waxani waa kalaam waa hadal waa inuu labo iyo ka badan iska saarayo halkaas maxaad ka fahamtay wixii hal shay ah falaysa bikalaami zayd ayaa tiri zayd kalaam ma ah zayd keli maa tarakaba min kelimatayni faakar weliba murakabka waxaa loola jeedaa hanu nidhi tarkiiban isnaadiyan hayra musaman bi ilaa taraakiibta iska fara badan taraakiibta murakabaadku waa badan yihiin murakab aan rabno iyo kuwa aanaan rabinaa jira maxaa ka mid a kuwa aanaan rabin oo aan la dhihi karin waa kalaam waxaa ka mid a almurakab اlmasji almurakab اlidaafi almurakab اlcadadi almurakab اlxaali almurakab الdarfi waxaasoo dhan waa murakabaad mana dooneyno ma dooneyno lannu falaysa bikalaam maxaan dooneynaa annagu almurakab اlisnaadiyu gayra musaman bih murakab isnaadi ah oo laba shay oo layskorsiiyey oo laysu tiiriyey ah qofna aan lagu magacaabin sida jaa zaydin oo kale kaasaan rabnaa murakab isnaadi isnaadi maxaa loola jeedaa wuxuu iska saaran yahay ficil iyo faacil laysku tiiriyey murakab isnaadi hayra musaman bih maxaan ula jeednaa waa inaan qof magac looga dhigo wiilaa kuu dhashay wiilaa intuu kuu dhashay waxaad ku magacaawday jaa zayduna la yidhaha tir wiilka kalaam ma noqona ya kalaam ma noqonayo leannahu jaa zaydun jumlo dhan oo ficiliyo faacil ka kooban ayaad wiilkaagii ku magacaawday laakiin jumlo asalkiisu ha noqdo asalkii hore jaa zaydun jumlo ha noqdo laakiin hadda muxuu taagan yahay maadaama magacaad ka dhigtay jaa zaydun waxay taagan tahay maqaamka ama mansilada zayd ama bakar ama maxamed ama khaalid hal magac u yani maqaamka hadda ay taagan tahay saas marka haddii yani shaksi lagu magacaabo murakabka isnaadiga ma noqonayo kii aan dooneynay ama midkii aan rabnay ma noqonayo murakabka masjiga ah iyo midka idaafiga ah waxaasoo dhan ma ahan yani kalaam midka aan dooneynin ah murakab masji ah waa laba shay oo markii hore yani hal shay aa laga dhigay markii horena waxay ahaan jireen laba shay ayay magac u kala ahaan jireen sida bacla iyo baka bacla iyo baka laba magacay kala ahaan jireen kabacdi inta laysku darayoo baclaba ka la yiri ayaa hal magaalo magac looga dhigay baclaba ka la yiri murakab masjiya la yiri murakabka idaafiga isaguna falaysa bikalaami waa mudaafi mudaaf ilehyaa loola jeedaa murakab idaafi sida cabdullahi cabdiraxmaan iyo wixii lamid oo murakab idaafiyaa la yidhaha kaas isaguna yani ma aha kalaam ma aha kalaam ma noqonayo murakabkaan dooneyno ma aha almurakab alcadadi waa qeyb isaguna masjiga ka mid eh xisaab murakab ah oo la ysisaaray khamsata cashara murakab cadadiyaa la yidhaha khamsata cashara sitata ilaa tiscata cashara murakab cadadiyo isaguna falaysa bikalaami almurakab alxaali murakab la xaaleeyaa jira isaguna kalaam ma aha waxaasoo dhan maxaa ka mid ah murakabka xaaliga ah beyta beyta beyta beyta asalkiisa xagee ka yimi haadaa kuwani jaari dariskaygii wey beyta beyta xaalaan nahay gurigeenna uu isku dhegan yahay ad ula jeeda waa deris weliba beyta beyta aan isku nahay aan isku dhegan nahay guryaheena isku dhegan yahay markii hore saasuu ka yimi laakiin markii jumlada kale laga saaro muxuu noqonaa beyta beyta keligiis kalaama noqona beyta beyta waana murakab murakab xaaliyaa la yidhaha la asalkiisi hore xaalo ahaa jira murakab xaaliya almurakab darfiyaa jira murakab la yidhaha murakab darfi isaguna falaysa bikalaamin waa daraf laba daraf oo murakab looga dhigo sabaaxa masaa-a subax iyo galab subax iyo galab sabaaxa masaa-a maxaa ka mid a waxay yidhaahaan asalkiisi wuxuu ahaa haadaa yulaazimunii sabaaxa masaa-a ninkani igama haro subax iyo galab waa ilaazima haadaa yulaazimunii sabaaxa masaa-a laakiin markii jumlada gooni laga saaree sabaax masaa-a keligeed lasoo qaado murakab ma noqonaa oo kii aan rabnay ah oo kalaamka ma noqonayo ma noqonayo waxaasoo dhan waxaa weye wixii la doonayay ma ahan murakabka hal shay aan ka rabnaa almurakab اlisnaadi gayra musaman kaas murakabkaas waana jamiicu culamaaءi naxwiyiin oo dhan way isku waafaqeen inay shardi tahay murakab waa shardi laga maarmaan ilaa hal sheekh un baa la sheegaa oo culimmada naxwaha ka mida oo diiday oo yihi murakabku shardi ma ah waa sheekh la dhihi jiray ibnu dixya ibnu dixyata halkaas sheekhaa laga she wax diiday ibnu dixya isagu wuxuu qabaa yani kalaamka shardi uma aha inuu murakab noqdo inuu murakab noqdo shardi ma ah oo haddaan iska idhaaho zaydun waa kalaam sawdiga hadluu ku leeyahy zaydun waaba hadashay qof hadlaa laleeyahi uu yihi falaysa bikalaamin waxiis waana hadla ma jirto yihi ibnu dixyaasa waa diiday murakab wuxuu leeyahay shardi ma ah wax walbo qofka afkiisa ka soo baxa waa iska kalaam soo ma hadlin qofkii waa kalaam ibnu dixya waa diiday laakiin ibnu dixya hadda keligiisuu ku noqday keligiis ayuu ku noqday marka shardigan waa laga maarmaan almurakab almufiid lafdigaasu almufiidu ee faa'iideeya almufiidu ee faa'iideeya ay ilmufhimu macnan macno ku fahamsiiya yaxsunu sukuutu lmutakalimi calayhi oo qofka hadlaya inuu ku aamuso ay wanaagsan tahay baxaysu makaan laa yabqaa lisaamici qofka maqlaya intidaarun sugid aysan u baaqi noqonayn oo muqayadun bihi shaksiga kalaamkiisa lagu xiray waxaa la rabaa ku yihi sharaxa mufiid waxaa loola jeedaa mid wax faa'iideeya macno qofkii ku hadlay ereygan uu ku aamusi karo oo qofkii dhegaystaha ahay oo dhegaysanayay uusan macno wax kale sii sugeyn uusan weli sii dheg taagayn uusan dhehin haye maxaa ka dambayn doona waa inuusan dhehin mثل qofka hadduu yihaaho jaaءa زaydun zaydaa yimid khalaas qofkii ku dhegeysanayay dhegihiisi waa waa kaa laabtay waad qanciseen wuxuu ku qanci karaad ku sheeg lakin haddaad tidhaahid qofka in jaaءa zaydun zayd hadduu yimaado ood ka aamusto ka war qofkii weli waxaa baaqi u ah dhegtaag soo ma zayd hadduu yimaado qofku yihi he muxuu ula jeeda zayd hadduu yimaado he zayd hadduu yimaado haye maxaa dhacaya adiguna waad ku daba goysay warkiiba war la daba gooyey falaysa bikalaamin waxaas kalaam waxaa la rabaa faa'iide qofku uu ku aamusi karo kii dhegaysanayana uusan sii dhegtaagin dhegtaag dambe uusan ku jirin lafdigaasu almurakab lafdigaasu almufiidu faa'iideeya bilwadci ay bilqasdi qasad wax ku faa'iideeya wa huwa an yaqsida almutakalimu qofka hadlaya waa inuu ula qasdo bimaa yalfadu bihi waxa uu ku dhawaaqayo waa inuu ula qasdo ifaadata saamici qofka dhegaystaha ah inuu wax u faa'iideeyo waa inuu ula qasdo qofka ku dhegaysanaya inaad wax u faa'iideyso waa inaad ula qasdo maxaa baxay marka almufiidu bilwadci oo qasad la yihi maxaa baxay waxaa baxay kalaamu naa'im wasaahi qof iska hurdaya qof iska hurdayo maanta o dhan iska qayliyayo dad sooma arkin iska qarwayo ama iska riyoonayo gurigaba aan lala seexan karin qaylo waxaas ay qayliyayaan falaysa bikalaami ilaa uma qasdin asagoo qayladana mogto qayladan asagoo ulama qasdin wuxuu ula qasday ma ah waxaan loola qasdin falaysa bikalaami xataa hadduu asagoo hurdayo islaantiisii iska furo waa iska hurdaya markaasu wuxuu leeyahay dalaqtu zawjatii halaaan islaanteydii heblo hebel saddex dalaaqaan ku furay bisooya waa nin maqan oo iska horday kama furmayso naagta limaada maxaa dhacay de wuxuu ku hadlaba kalaam maba ah kalaam maba ah wuxuu ku hadla qasad ma jiro qasadii ulajeedo ma laha falaysa bikalaam almurakab اlmufiidu bilwadci ay bilqasdi qasad wax ku faa'iiday afartaas qeyd waa shardi fahaadihi quyuud arbaca tani waa afar qeyd afar shardiw mataa wujidad afartaa shardi haddii la helo wujida waxaa la heli alkalaamu الnaxwiyu kalaamkii naxwiga ahayd markaasaa la heli afartaas qodob waxayثu intafad hadday meesha ka maqan tahay afartan qodob aw intafaa waaxidu minhaa min alquyuudi اlarbaca afartaa qodob mid ka mida meesha uu ka maqan yahay intafa alkalaamu الnaxwiyu kalaamkii naxwigana meesha waa ka maqnaanaysa qodobadan afartaa mid ka mida hadii la waayo وأqل ma yتألف min اسmay وأqل ma ladii kii kan ugu yaraan kan ugu yar yتألف kalaamku uu iska koro waxyaalaha kalaamku uu iska kori karo kalaam uu ku noqon karo waxaa ugu yar min ismayni laba ismaa ugu yar wadalika naxwu zaydun zayd qaa'imun mid taagan aw min ficlin wasmin ama waxaa ugu yar ficil iyo hal isim hal ficil iyo hal isimna kalaam waa noqon karaa maxaa ka mid a hal ficil iyo hal isim wadalika naxwu qaama zaydun zaydaa istaagay wuxuu sheekhu rabaa inuu dib ugu laabto faahfaahiyo shardigii ahaa almurakab shuruudda waxaa nagu jirtay waa inuu murakab yahay murakab inuu yahay waa shardi oo la issaaro ugu yaraan meequu kalaamku ku noqon karaa murakab ugu yaraan wuxuu ku yihi sheekhu aqalu maa yulidi kii kan ugu yaraanta badan yataalafu kalaamku uu iska koro min ismayni kaa'inun min ismayni laba ism xaggoodu ka ahaada ugu yaraan laba ism wadalika naxwu zaydun qaa'imun zaydun qaa'imun waa laba ism oo ka kooban mubtade iyo khabar aw amase min ficlin wasmin ama ficil iyo ism ugu yaraan uu iska kori karaa wadalika naxwu qaama zaydun waa ficil iyo ism waxaan leeyahay ficil iyo ism haa waa ficil iyo faacilkiisii yani ficil iyo faacilkiisii dayib marka maxaa baxay sheekhu laba mihaaluu noo sheegay wuxuu yidhi laba isim ama ficil iyo hal isim waxaa baxay ka waran laba xaraf kalaam ma noqon karaa laba xaraf oo keliya aqalu maa yataأlaf min ismayn aw min ficli wasmin uu yihi muxuu diidan yahay marka muxuu diidan yahay sheekhu raximah اllahu tacaala laba xaraf uu diidan yahay laba xaraf ma jirto kalaam ma noqon karo maala waxaa tiri fii calaa waana ii kalaamaa jira kalaam taamow fii calaa waxaas ma jiraana lagu leey laba xaraf miyaa kalaam yani noqon karta laakiin laba ism haa kalaam waa noqon kartaa ficil iyo ism haa noqon kartaa kalaam laakiin laba xaraf ma ama waxaad tiri maalan laba ficil haddaan kalaam ka dhigto ka war laba ficil waa diidan yahay haddana sheekh wax ugu yar oo kalaam noqon kara intan uu ku sheegay laba ficil waa laba ficil oo qaawan oon faacil wadan wey laba ficil oo keligiiso biduuni faacila ma soconayso wuxuu kalu diidan yahay sheekhu markuu sidaa ku leeyahay xarfun wa ficlun haddana hal xaraf iyo hal ficil hal ficiloo biduuni faacila ma jirto eedan kalaam saaf ma noqon karo wuxuu kalu diidan yahay xarfun wasmun hal xaraf iyo hal isim taana waa diidan yahay bizaydin aad tiri bis bizaydin waana iyo kalaam taam kalaam taam ma lagaa yeelaya liannahu aqalu maa yataأlaf min ismayn aw min ficlin wasmin wax ugu yar waa intaas sidaan baranay ugu yaraan waxaad leedahay inta aan baranay intaasaa ugu yar wax kale mama jiraan wax kale ma jiraan وأqل ma yتألف min ismayni وdalika naxو زayd zayd qaaئm huwa zaydkaasi wuu taagan yahay meesha marka ishkaala ku jira ama su-aalaa ka iman karta sheekhu wuxuu yihi laba isimaa ugu yar tusaalihiina wuxuu nooga dhigay زaydun qaaئimnu tusaale nooga dhigay markii xogta hoos loosii fiiriyo zaydun qaa'imuna dee laba isim waaba ka badan yihiin saddex isim hoos u fiiri adiga saddex isim waa markaad hoos usii fiiriso sii bir yare indhaha waa la bir yareeyaa hoos bir yare saddex isim waa markaad bir yareyso haddii laba isim waaba ujeednaahe isimka saddexaadoo la sheegayo xaguu ka yimi ya qaa'imun sow faacil qaadan maayo damiir mustatira زaydun zayd ilaa markii ajruumiga qawaacidka markaa marayna maxaan ihi casharaة jarat majra الأfعaali fii rafci faacili maca اtisaali facaashiqu cashaaqu cishqu أcshaqu wasifaة الmushabahi ya xaadiqu qaacido noocaasaan sheegay qofkii xasuusato ilaa waxa faacilka qaadanaya ma ahan ficil kaliya ma ahan toban somaanaan sheegin faacil tobankaa waxaa ku jira ismu faacil ismu faacilkaa ku jiray kan markaa qaa'imun huwa waa ism wuxuu xambaarsan yahay waa ism qaa'imunta nafteeduna waa ism zayduna waa ism saddexaa nooga soo baxay muxuu laba ism u yihi sheekh laba ism sababtuu sheekhu u yihi waxaa weeye alwasfu maca marfuucihi اlmustatiri kalismi اlmufradi alwasfu maca marfuucihi اlmustatiri kalismi اmfradi waصfiga waxay dhahaan qaa'imanta ismu faacilka iyo ismafcuulka waxaasay waصfi u yaqaanaane waصfiga iyo damiirkiisa mustatirka ahu kal ismi mfradi isku yihin hal shay isku yihin marka qaa'imunta iyo huwada aada leedahay damiir mustatira ku jira waa sheekhu isku hal xabo weeyaan u leeyahy hal xabo marka saas uu ula jeedaa sheekha naxو زaydun qaa'imu ow amase min ficilin wasmi ama wuxuu iska koraa ugu yaraan ficil iyo isim ayuu iska koraa wadalika naxو qaama zaydun zayd ayaa istaagay wاlkelimatu halkaas waxaan ku baranay kalaamkii waxaan baranaynaa kelima maxaa la yidhaha marka wاlkelimatu kelimadu qowl mfradun wاlkelimatu kelimadii qowl hadal hadalkaasoo mfradun ee la kala yeelay wahiya kelimadii ism wa ficl wa xarfu xarafkaasoo jaa-a huwa xarafku limacnan macno la yimid wuxuu rabaa sheekhu inuu na baro kelimo maxaa la yidhaha wuxuu ku yihi sheekhu kelimo waxaa la yidhaha qowl mfradun waa qowl la kala yeelo keligiis hal ficil kelima hal isim kelima hal xaraf kelima laakiin marka sidan la leeyahay waa gaaliban mararka qaar waxaa dhici karta jumlooyin in la yidhaaho kelima maxaa ka mid a maala rabbi irjicuuni lacallii acmalu saalixan fima tarakt kalaa inaha kelimatun huwa qaa'iluha aayadda markaad fiirisid qofkii calaacalayay oo caasiga markuu dhimanayo wuxuu leeyahay rabbi irjicuuni ilaahu adduunya ha laygu celiyo dib ha lai celiyo lacallii acmalu saalixan fiima taraktu waxaa dhici karta camal saalixa inaan sameeyo maxaa lagu leeyahay kalaa inahaa kelima waxaan aada ku ha hadashay kelimow huwa qaa'iluhaa qofku uu iska yiri oon laga yeelayno imisuu ku hadlay marka oo la yidhi waa kelimatu wuxuu yidhi lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu intaasoo iyo rabbi irjicuunina kusoo darto rabbi irjicuuni kalaa inaha kelimatun huwa qaa'iluhaa intaas uu ku hadlaa waxaa la yidhi kalaa inaha kelimatun rabbi irjicuuni ka bilow rabbi irjicuuni lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu intaasoo dhana waxaa la yidhi kalaa inahaa kelimatun marka sheekhu markuu ku leeyahay qowl mfradu waa gaaliban mararka qaar waxaa dhici karta jumlo dhan ama jumlooyin dhan in lagu idlaaqo kelimatu waxaa kaloo ka mid ah shaarixa tusaalaha uu ku siiyo wuxuu ku yihi wuxuu ku yihi sheekhu watطlaqu luqatan xagga luqada kelimada waxaa lagu idlaaqaa calى اlkalaami اlmufiidi kalaam dhan oo faa'iideeya waa lagu idlaaqa ka qowlihii nabiga qowlkiisa oo kale salى اllahu عalayhi wasalam uu yihi asdaqu kelimatin qaalaha alcarabu kelimatu labidin alaa kulu shayi maa khala اllaha baطilu wa kulu naciimi laa muxaalata zaa'ilu wuxuu yihi nabigu salى اllahu عalayh wasalam asdaqu kelimatin kelimada ugu runta badan kelimadaasoo qaalaha alcarabu carabtu ay yidhaaheen kelimatu labidin waa ninkan labid la yidhaha kelimadiisii hadal carabo ay ku hadashay hadalka ugu runta badan waa hadalkii labid uu ku hadlay oo muxuu yidhi ninkan labid alaahoy kullu shayin shay kasta maa khala llaaha ilaahay ka soo haray baatilun waa wax baatila wixii ilaahay ka soo haray oo dhan baatilun wuxuu ula jeedaa bimacnaa zaa'ilun wa faanin laysa lahu dawaan wixii ilaahay ka soo haro o dhan waa dhimanayaan oo wax daa'imayaa ma jiraan wixii ilaahay ka soo haro o dhan waa dhimanayaanoo wax daa'imaya ma jiraan oo ilaahay ka soo haray wa kullu naciimin shay kastooo laysugu nicmeeyana laa maxaalata shaki la-aan zaa'ilun waa wax zuulaya nicmo kastoo bini aadamku uu haystana waa wax dhammaanaysa fiiri marka nabiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay gabaygan oo dhan oo wuxuu yidhi asdaqu kelima ninkan wuxuu ku hadloo dhan maxaa la yidhi waa kelima la yidhi kelimada ugu runta badan kelima waana intaasoo jumlow intaasoo jumlo marka mararka qaarka taasoo kale way dhici kartaa wlkelimatu kelimadii qowlun qowl qowlkaasu mufraduna kala yahay wahiya kelimadii ismun waa isim iyo wa ficlun iyo wa xarfun xarafkaasu jaa limacna macno la yihi kelimadu wuxuu ku yihi sheekha waxay u qeybsantaa saddex qaybood saddex qaybood ayay kelimadu u qeybsantaa waxyaalahan masaa'ilkan guud ahaanba aanu arkayno waa masaa'ilkii sheekhu ajrumiga uu ku dhamaystiray ay ka mid tahay waxaan o dhan ajrumigu nooma sheegi jirin ka laga soo bilaabo waa aqalu maa yata'alaf وأqل ma yتألفu min ismayn iyo nooma sheegi jirin wlkelimatu kelima waxaa la yidhaha ajrumigu kama hadli jirin nooma sheegi jirin waxaas waxay ka mid tahay waxyaalaha uu ku dhamaystiray ajrumigii uu ku dhamaystiray sheekh wahiya kelimadu ismun ismu ism maxaa la yidhaha ism marka la leeyahay yaعni ism waxaa la yidhaha kelimaة dalat calىa macna fي nafsiha غayra mqtarinin بأxad الأزminaةi الثaلaaثة waa erey macno naftiisa kugu tusiya saddexda zaman mid ka midana aan shaqo ku lahayn zaman mustaqbaloo soo socda ma faa'iideynayo mid hadda jooga ma faa'iideynayo mid la soo dhaafana ma faa'iideynayo wa ficlun ficlun ficilka isagana maxaa la yidhaha kelimatun dalat calىa macnan fii nafsiha waاqtaranat biaxadi اlأsminati الثalaaثa waa kelimo nafteedii macno kugu tusisay saddexda zaman mid ka midana ku tusinaysa ama wuxuu ficilku wuxuu ku tusinaa waxa zaman lasoo dhaafay ama zaman hadda la joogo ama zaman iman doono wa xarfun xarafu xarafkaasoo jaa-a limacnan macno la yimi xarafna maxaa la yidhaha kelimatun lam tadulla calaa nafsin fi calaa macnan fii nafsiha kelimatun lam tadulla calaa macnan fii nafsiha waa kelimo macno aan kugu tusin nafsadeeda bal fii gayrihaa walam taktarin bizamanin iyadoo markay gooni u taagan yahay xarafku xarafku markuu gooni u taagan yahay macno ma faa'iideeyo hadda haddii lagu yihaaho fii macne ama ba ba-da xarfu jarka ah ba-da noo fasir haddii lagu yihaaho ma fasiri karti laakiin fiidii haddii wax la dhex geliyo oo maalan la yidhaha almaa fi lkuus biyuhu galaaska dhexdiisay ku jiraan dhexnimadaas iyadaa noo faa'ideyneyso dhexnimada iyadaa noo faa'ideyneyso marka xarafkana waxay yidhaaheen kelimatun lam tadulla calaa macnan fii nafsiha bal fii gayriha markay gayrkeed kaalmaysato ayay macno faa'iideysaa walam takhtarin bizamanin zamanna lama xiriirsano xarafku zamanka shaqo kuma laha shaqo kuma laha xarafka marka wuxuu u qeybsamaa ilaa lix qaybood ilaa lix qaybood ayuu u qeybsamaa xarafku mukhtasun biاlasmaaءi laa yacmal xaraf asmaada khaas ku ah wax shaqaana aan qabanayn muxuu yahay al al hadda maxay khaas ku tahay asmaada shaqana ma qabato mukhtasun biاlasmaaءi yacmal xaraf asmaada khaas ku ah wuuna shaqeeya wuuna shaqeeya asmaadu khaas ku yahay wuu shaqeeya maxaa ka mid a xuruufu اlkhafdi xuruuf اlkhafdi shaqay qabanaya xarfu mukhtasim biاlafcaal laa yacmal xaraf afcaasha khaas ku ah wax shaqaana aan qabanayn afcaashuna khaas ku yahay siinta iyo sawfa ka mid waa badan yihiin siin iyo sawfa ka mid siin iyo sawfa ayaa ka mid siin iyo sawfa afcaashii khaas u yihiin gaar ahaan maxay khaas ku sii yihiin mudaarica wax shaqaana ma qabana mukhtasim biاlafcaali yacmal xaraf waxaa jira acmaasha yani afcaasha khaas ku ah haddana wuu shaqeeya kaljawaazim wاnawaasibi jawaasimtii iyo nawaasibtii ayaa ka mid a mushtarak laa yacmal waa xaraf mushtarag oo afcaashana wuu aadaa oo wuu galaa asmaadana wuu galaa laakiin wax shaqaa ma qabto maxaa ka mid a hal hal ayaa ka mid a ereyga hal hal zaydun qaa'iman waa ka iyadoo asmaa gasho iyadoo ficil gashana hal tusaafiru ma safri doontaa adugu halkaas mushtarak yacmal xarfu mushtarakun yacmal waa mushtarak laakiin wuu shaqeeyaa xataa ayaa ka mid a xataadi waxaad arkay iyadoo asmaada gelaysa salaamun hiya xataa maطlaci اlfajr lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa afcaashiina way gashay asmaadina way gashay labadana way ku shaqaysay salaamun hiya xataa maطlacil maطlaci aydaa hoos dhigaysa lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica yarjica ayadaa kor dhigta ayadaa kor dhigaysa marka lixdaas qaybood ayay culimada naxwuhu ay u qaybiyeen xarafkii falismu isimkii yucrafu huwa isimka waa la gartaaho bilisnaadi utiirin ayaa lagu gartaa ilayhi ila lismi isimka xaggiisa in wax loo tiiriyo ayaa lagu gartaa wuxuu bilaabay sheekhu raximah اllahu tacaala maadaama uu noogu soo qeybiyey kelimaadka carabiga saddex saddex kelimaadka carabiga u qaybsamaa kelimaadka carabiga saddexuu u qaybsamaa ism ficil iyo xaraf saddexdii mid walba ahi wuxuu iska leeyahay calaamaad u gaar calaamaadkiiuu bilaabay marka wuxuu yihi sheekh isimka ugu hormari waa lisharafi mise isagaa meesha shara ugu sharaf badan isimka iyo ficilka iyo xarafka isimkaa sharaf badan leanna wuxuu ku sharafoobay liannahu aslun fi lcraab isagu icraabkuu asal u leeyahay icraabka ayuu isagu asal u leeyahay walismu isimka yucrafu huwa isimka waxaa lagu gartaa bilisnaadi utiirin ilayhi ila lismi isimka xaggiisa wax loo tiiriyo ayaa lagu gartaa utiirin maxaa loola jeedaa utiirin waxa loo tiirinayo maxay tahay utiirin waxaa la yidhaha an yunsaba ilayhi maa tatimu bihi اlfaa'idatu an yunsaba ilayhi maa tatimu bihi اlfaa'idatu waa in isaga loo nisbeeyo wax faa'iidadu ay ku taam noqonayso oo xaggiisa loo tiiriyo la yidhaha macnahan isagaa iskale hadda fiiri tusaale ahaan markaad leedahay qumtu anigu waan istaagay istaaggaas xaggee loo tiiriyey adigaa isku tiiriya adigana yaa kaa hardhalaya adiga waxa adiga ku cabiraya aawo qum miya mase ya taadaa ku cabiraysa soo maha idan marka waxaan ogaanay taadu inay isim tahay oo see ku ogaanay macnihii istaagga iyada loo soo nisbeeyey macnihii istaaggii ayaa iyada loo sii nisbeeyey marka waxa weeye calaamadan calaamad cajiib la weye lannahu waxyaalo qarqarsoon oo laisleeyahay waxaan ma isima maxay yihiin ayadaanba ku fahmaynaaba walidaalika sheekhan la yidhaha ibnu hishaam ibnu hishaam sheekhan la yidhaha wuxuu yihi shuduuru dahabka wuxuu ku yihi isagu waaba calaamada calaamada ugu nafciga badan ibnu hishaam wuxuu yihi waa anfacu calaamaati اlism calaamaadka isimka waaba midda ugu nafciga badan hadihi اcalaamaةu anfacu calaamaati اlism calaamaadka isimka iyadaaba ugu nafci badan calaamada falismu yucrafu biاlisnaadi ilayhi wa bilkhafdina waa lagu gartaa calaamaadka lagu garto isimka waxaa ka mid ah wa bilkhafdi hoos dhigiina waa lagu gartaa isimkii in wax la hoos dhigo wixii hoos dhigan waa isim ficilna ma ahan xarafna ma ahan liannahu alkhafdu laa yadkhulu ilaa cala alasmaa khafdaha asmaada maahane meel kale maba galaba marka wayucabiru albasriyuuna canhu biاljari khafdaha culimmada kuufada ka cabirtee kuufiyiintee basriyiinta waxay ka cabiraan biljari jar ayay ka cabiraan maxaa loola jeedaa marka khafdaha wa huwa maa yuxdiثuhu caamilu اlkhafdi hoos dhiga midka ka shaqeeya wax uu soo darisiinayo fii aakhiri اlkelimati kelimada aakhirkeeda uu kusoo darisiinayo shayga hoos dhiga keena ayaa khafdahana keena hoos dhiga keena kelimada aakhirkeedu kusoo darisiiya oo min kasratin kasra ah hadda matala markaan leenahay marartu bizaydin bizaydintaas waxaan arkaynaa uu hoos dhigan yahay yaa keenay hoos dhigan caamiluljariyaa keenay wixii jarka wadan jiray kii weligiisba jarka wadan jiray waa ba'di ba'danaa keentayo fii aakhiri lkelima keentay min kasratin ow maa naaba canha ama kasra ha noqdo ama wixii kasrada ka naa'ib noqon jira maxay ahaayeen waxay kasrada ka naab noqon jiray kalfadxati fii maa laa yansarif marartu biaxmeda axmed ayaan soo maray biaxmedda wuu hoos dhigan yahay axmedda waa hoos dhigan yahay haddaad tidhaahid war hoos dhigal sheegay maxay tahay kordhigan bu ujeedinaa ajurmiga ma soo fahmin miya yaa ku taal marka ajurmigii boolashii ajurmiga miska soo dhuujin miya yaa ku taal marka boolala kaa dabacsan ajurmigi marka maalastarifka maxaa lagu hoos dhigi jira maalastarif alfatxa soo maaha fatxa lagu hoos dhigi jira idan marka waxaa wey omaano saasuu ula jeedaa omaa naaba canha kalfatxati fi ma laa yansarif walya fi ljamci الصaxiix wاlmuhanى walasmaaء الkhamsa jamca صaxiixa ah muxuu ula jeedaa jamcu lmudakar asaalimti meeshuu ku dhihi jira jurmiga aلصaxiixi uu ku yihi waa isku mid jamcumudakar saalim isagana ya-a lagu hoos dhigi jira marartu biلzaydiina azaydiina waa hoos dhigan yahay wuu ka hoos dhigan yahay nuunaaba ugu dambeysa oo kor dhigan boolka iska soo dhuujiyo waa kaa dabacsane boolasha iska soo dhuujiya ku taalo meesha boolkii ajruumigii ajruumiga markaan dhamaynayna waxaan nidhi warba halkan boolashiisa halayska dhuujiyo bahalkan ajruumi laleeyahy warba halkaas halayska adkeeyo boolashiisa haddaan bahalkaa boolashiisa layska adkeyn oo layska dhuudhuujin kutubta kale nooma toosayaana nidhi ma noo toosayaana nidhi kutubta kale kaa bahalka haddaan layska adkeyn boolashiisa marka wax walba isagaa marjic u noqon ogaaw meel kastoon tagno isagaa nagu dhegan oo na haysta jurmiga yiri marka wuxuu ku yihi waljamci walyaa-i fi ljamci الصaxiix wاlmuhana muhanina waa sidoo kale xaalatuljar hadduu joogo maxaa lagu jari ya walasmaaء الkhamsa xaalatuljar hadduu joogo maxaa lagu jari ya-daasaa lagu jari wabilkhafdina waa lagu gartaa wabitanwiin tanwiin isagana isimka calaamaadkiisa waxaa ka mid a in la tanwiiniyo ayaa ka mid a laba shaqal laba shaqal haddaad ba aragtid tanwiin waaba isim lanna maxaa yeelay atanwiin laa yadkul calى اlafcaal walaa calى اxuruuf afcaalna ma galo xuruufna ma galo marka muxuu yahay tanwiin horta muxuu yahay tanwiin maxaa la yidhaha huwa nuunu zaa'idaة saakina tanwiinku waa nuunka zaa'idkaahe reeban tatbac waxay raacdaan nuuntaasi aakhira alismi isimka aakhirkiisa lafdan xagga dhawaqa wa tufaariquhu lafdiga aakhirkiisana way faaruqdaa khadan xagga qoraalka ir hadda markaan leenahay jaaءa zaydun jaaءa zaydun carabka waxa nooga dhegan maxay yihiin nuun reeban aa carabka nooga dheganaanay jaaءa zaydun nuuntaas reebana waxay yidhaahaan fahada huwa tanwiin waxaas carabka ugu dambeeya zaydun la nuun reebana ugu dambeya mt markaad hadlaysa jaaءa zaydun kaasa waxaa la yidhaha tanwiina la yidhaha tanwiin waay waxay raacdaahu ku yuri sheekhu isimka aakhirkiisa lafdan marka lagu dhawaaqayo wa tufaariquhu hadan laakiin marka la qorayo lama qoro nuun jaa zaydun markaad qoraysid daalka markaad qortid zaydun nuun miyaad qori lama qoro yacni tanwiin nuunta saakinada lahaa xad fi الnudqi walaa xada lahaa fi اlkhadi waxay nasiib ku leedahay dhawaqa laakiin qoraalka nasiib kuma lah lama qorow wa huwa casharaةu aqsaam tanwiin wuxuu u qeybsamaa toban qaybood xagga markaan soo maraynay qawaacidka ajrumiga waxaanu nidhi waxyaalaha asmaada khaasku ah oo tanwiinka ah way badan yihiin gaaliban waxa gala afar shay tanwiinta afaraa gala ayaan soo mari waana sida uu ku gaabsaday sheekhan la yidhaha faakihi oo ka mid a culimada sharaxday kitaabkan mutamim alajrumiya saasuu ku gaabsaday sheekha shaarixa waxaan arki doonaa ilaa sideed ayuu gaarsiin doonaa tanwiinka oo calaamaadka isimka khaas ku ah ilaa sideed weeye ayuu dhihi doonaa fiiri hadda sideeddaas uu sheekhu noo sheegi doono afartii qawaacidka aan kusoo qaadanay wuxuu ku ziyaadiyey afar kale ayuu sheekhu ku ziyaadiyey tanwiinka tanwiinu tamkiin iyo tanwiinu tankiir tanwiinu ciwad tanwiinu muqaabala tanwiinu daruura tanwiinu ziyaada tanwiinu takfiir tanwiinu xikaaya tanwiinu taranum tanwiinu guluwin tobankaas tobankaas oy marka tobanka sideed ka mid ah ayaa isimka gasha waxaa ugu horeeya tanwiinka la yihaaho tanwiinu tamkiin tanwiinu tamkiin waxaa kaloo lagu magacaabaa tanwiinu sarfina waa la yihaahaa wahuwa alaaxiqu lilasmaaءi اlmucrabati almunsarifati tanwiinu tamkiinku wuxuu galaa asmaada la icraabo oo maalaan sarifka aan ahayn horena waa usoo baran jirnay zaydun camrun qalamun masjidun kitaabun wahaakada waxaasoo dhan waxaa ka buuxa waxaa la yidhaha tanwiinu tamkiin marka maxaa loogu magacaabay tanwiintii saldhigidda tamkiin saldhigid dejin yacni saldhigidda maxaa loogu magacaabay ama dejinta waxaa loogu magacaabay waxaa weeye zaydun qalamun iyo dariiqun iyo tanwiintan ku jirta tanwiintaas waxayna tusineen ereygan ay ku jirto inuu icraabka si fiican uu salka u dhigay ku xididaastay icraabka si ugu xididaastay leannahu mebnina ma aha maalanserifna ma aha icraabka oo dhan uu qaadan karaa tanwiinu tamkiin saasay yidhaaha tanwiinu tamkiin tanwiinu tankiiraa jira mid la yidhaha tanwiinu tankiir waa qismiga labaade wa allaaxiqu libacdi alasmaaءi اlmabniyati lilfarqi bayna macrifatiha wa nakiratiha isagu wuxuu khaas ku yahay asmaada mebniga ah qaybo kamiduhu galaa wuxuuna u galaa in la kala saaro macrifada iyo nakirada maala isimka weyhi weyhi isimka ugu dambeeyo mebniga ah waa la geliyaa sida siiba weyhi naara weyhi nifda weyhi khaala weyhi shiira weyhi iyo wixii la mid a haddii siiba weyhi aan tanwiinino oo siiba weyhin haddaan idhaah nakiru noqon qof walboo siiba weyhi la yidhaha iska soo gelay laakiin haddii aan nakirada ka dayno haddaan ka dayno tanwiinka siiba weyhi haddaan idhaah wuxuu khaas ku noqonaa macrifu noqonaa wuxuu khaas ku noqonaa sheekhi macruufka ah sheekhi macruufka ah imaamu sibaweyh ayuu khaas ku noqona tanwiinkaas marka waxaa la yidhaha tanwiin tankiir wuxuu galaa asmaada mebniga ahi weyhi ugu dambeeya iyo ismulficilka ismulficilkana wuu galaa sida sah iyo mah sah aamus mah reebtoon sahin haddii la yidhaha waa nakiro wax walba ka aamuso sah haddii la yidhahna waxaan isla ogeyn ka aamuso waxaan isla ogey ka aamuso sahay ma tanwiinta qayb saddexaad waxaa la yidhaha tanwiin اlciwad waa allaaxiqu allaaxiqu liaakhiri اlismi almudaafi ciwada can اlmudaafi ilayhi sawaaء kaana almudaafu ilayhi xarfan aw isman aw jumlatan tanwiicadood waa midka haleela isimka wax lala xiriiriyey aakhirkiisuu haleelaa isagoo bedel ku ah wixii lala xiriiriyey isimka ama waxa lala xiriiriyey xaraf ha noqdaan hadday doonaan sida jawaarin iyo kawaashi wuxuu bedel ka yahay tanwiinkaasi jawaariyu kawaashiyu ya-diya lahaj ya-daasuu bedel ka yahay marna wuxuu bedel ka noqon karaa isim meesha ka maqan maxaa ka mid a tilka rusulu fadalnaa bacdahum calىa bacdin maxaa ka maqan calىa bacdi asalku muxuu ahaa calىa bacdi him himtii marka waa la jaray maxaa bedelka ah tanwiinta tanwiintana bedelka ah waxay yidhaahaan waa isim yani tanwiin bedel ka noqday isim marna wuxuu tanwiinku bedel ka noqdaa jumlo sida wa antum xiina idin tanduruun wa antum idinku xiina idin xilligaas naftu ay baxayso tanduruuna qofka naftu ay ka baxayso waad iska fiirsanaysa waxna waa qaban kartaa xabiibkaagaad ugu jeceshay hadduu yihaaho hadduu yahay qofka ruuxuu ka baxayo waxba uma qaban karta wa antum xiina idin asalku muxuu ahaa xiina id balaqat iruuxu alxulquuma qofka ruuxdiisu markay hunguriga soo gaarto waxba uma qaban kartaan oo iska fiirinaysaan tanwiintaas maxay bedel ka tahay xiina id balaqat iruuxdaas oo meesha ka maqan jumladaa meesha laga xadfay ayay bedel ka tahay waxaa la yidhaha waxaa jira tanwiin kale oo iyadana la yidhaaho tanwiin اmuqaabala tanwiin اmuqaabala tanwiin اmuqaabalaha allaaxiqu lijamci اmuؤnaث الsaalim wuxuu galaa jamc muana saalimka hindaatun zaynabaatun waxaasuu geli muqaabalo maxaa loo yihi qaacidadan kusoo barana muqaabalo sababta logu yihi waxaa weeye wuxuu qaabilaa nuunta jamc mdakr saalimka jamc mdakr saalimka azayduna الزayduna wnuuna ciwad can tanwiin fi ism mfrid isagana booskii nuuntaas mdkusaalimka booskiisa waxaa u taagan tanwiintana booskiisa u taagan jamc muanath asaalim intaas intaan soo baranay afartaas afartaa tanwiin waa intaan qawaacidka soo qaadanay muxuu sharaxan marka muxuu noo ziyaadiyey tanwiinu daruura jirta mid la yidhaaho tanwiin daruuraha huwa laaxiqu lilmunaada اlmabniy munaadaha mebniga ah ayuu galaa ka qowl الشhaacir salaam الlahi ya madru عalayha walaysa عalayka ya madru الsalaam wuxuu yidhi salaam ullahi waa nin gabyaaya hadalkiise salaamullahi ilahi nabadgelyadiisi yaa matarun matarun taas wey maxalushaahid waa la tanwiiniyey munaade maa la tanwiinin jiray ya lama tanwiini jirin ya zaydu biduuni tanwiin haddaad tanwiiniso khalad wey ilaa nin gabyaaya inaad tahay oo daruuro iyo dhibaato kugu kalifto oo gabaygu inuu deelqaaf kaa noqdo ayaad ka baqi deelqaafka yani inuu kaa xumaado inuu kaa xumaado ka baqi marka ninkan daruuri u tanwiiniye wuxuu yidhi salaamullahi ilahi nabadgelyadiisii yaa madarun madarow waa nin magaciis madar roob ma ahaad nin waay nin yaa madarun ninka madar la yihaaho calayhaa gabadha aada qabto dusheeda nabadgelyo allah ya walaysa calayka dushaada ma ahaanin yaa madaru madarow assalaamu ilaahay adiga kuma nabadgeliyo laakiin gabadha allah nabadgeliyo aada qabtay wuxuu ku kacsan yahay isaga isaguu ku kacsan yahay gabadhana waa rabaa markaas yacni ninkan waxaa dhiraahaan kutubtu madarkan nin gabar qurux badan qabo ah isaguna waa fool xumaa marka gabadha ninkan waxaa gabiyey gabadha walaasheed dhowr goor u yihi warsuma qalantaan gabadha walaasheed ifur nin fool xumaa tahay nin waa ka diiday isaguna mar haddii xariggii iisoo gashay dis weyu markaasuu gabaygan u aqriyey salaamullahi yaa madar alayha walaysa calayka yaa madaru salaam fain yakun inikaaxu axalla shay nikaaxu hadduu yahay shay midka ugu xalaalnimada badan faina nikaaxahaa madaran xaraamun wey inay walaashay madar nikaaxsato xaaraan waayo in kastoo nikaaxu xalaal iska ahaa jiray falaa gafara ilaahu limunkixiha gabadha walaashay dadkii nikaaxiyey ilaahay dembigooda ma dhaafo dunuubahum walow salluu wasaamu ha dukadaan ha soomaan hadday rabaan dembigooda ilahay ma dhaafo falow lam yankixuu ilaa kafii'an ninku kufahoo gabadha u qalma haddaysan ku nikaaxi lahayn wuxuu yidhi lakaana kafii'ahaa almeliku lhumaamu ninka boqorkaa madaxweynaha ku kuf noqon karo yidhi walaashay fadalliqhaa falasta lahaa bikufin gabadha uma qalantida iska fur wey wailaa yaclu mafraqaka alxusaamu haddii kale maskaxdaada seefaa ka dul qayli doonta seefaa ka kor noqon doonta maskaxdaada haddii kale ii fur wey gabadha marka gabaygu saasuu ku yimid maxalushaahidka waxaa wey yaa madarun taas salaamullahi yaa madarun munaadahaasuu tanwiiniyey tanwiintaas magaceeda haddii lagu yihaaho maxaad leedahay ya tanwiinu daruura ayaa la leeyahay tanwiinta noocaas oo kale waxaa leeyahay tanwiin tanwiinu ziyaadaa jirta mid la yidhaaho tanwiinu ziyaado tanwiinu ziyaadaha waxaa weeye waa midda munaasaba ahaan munaasaba ahaan allaaxiqu ligayri اlmunsarif shay aan maalayansarif ahayn maalayansarif shay ah oo munsarif aan ahayn ayay gashaa yacni maalayansarifkay gashaa ha loola jeedo maalayansarif mala tanwiinin jira mثلا hadii lu yihaaho أحmed oo kale jaa أحmedun ma banaan waxaa ka mida qiradii naafic uu aqriyey salaasila وأغlaala وasaciira salaasila ayay ahayd biduuni tanwiin waa sida jumhuur الqura ay aqriyeen quraada intooda badan siday aqriyeen salaasila وأغlaala وasaciira in la aqriyo naafica marka tanwiiniyo wuxuu yihi salaasilan muxuu u tanwiiniyey munaasaba la yihi munaasab ahaan waxaa loo munaasabeynaa wa aqlaalan iyo wa saciiranta ka dambaysa maxaan leenaha tanwiinta marka tanwiinu munaasaba ayaa layihi qeybta lixaad waxay yidhaaheen tanwiinu takiir tanwiinu takiir tanwiinu takiir huwa laaxiqu libacdi alasmaaءi اlmabniyati liqasdi takiir asmaada mebniga ah qaybo ka mid ahay gashaa ulajeedada laga leeyahna waxaa weeye waxaani wax aada u fara badan inay yihiin in qofka la fahamsiiyo waxaa ka mid a haaulaain waa la tanwiina haaulaain qowmuk kuwaanu qoomkaaga aad qoom u badan wey yaa loola jeeda haaulaain kuwan faraha badan qowmuka qoomkaaga waxaa ka mid a tanwiin la yidhaha tanwiin اlxikaaya allaaxiqu libacdi اlamhilati اlmawsuuni biha waxay haleeshaa waxyaalaha wax lagu miisaamo cilmiga sarfiga marka la joogo waxyaalaha waxa lagu miisaamay haleeli maxaa ka mid a midraab ereyga midraabaa lagu leeyahay miisaan saar markaasaad waxaad leedahay miisaankiisu waa mifcaal mifcaal haddee ereygan mifcaal asalkiisii wuxuu ahaa maalayinsarif in laga dhigo maalayinsarif oo sababta maalayinsarif looga dhigay maxay tahy calamuljinsi iyo ta'niis calamuljinsi iyo taaniif macnawi maxay sameeyeen marka waa tanwiiniyeen waxay dhaheen midraab miisaankiisu waa mifcaalun ay tanwiiniyeen tanwiintaas marka la tanwiiniyey ay waxay yidhaahaan tanwiin اlxikaaya tanwiin اlxikaaya maxaa loogu bixiyey tanwiintii sheekada maxaa loo leeyahy waxaa loo sheekeynaya waxaa weeye ereyga ay miisaanka iyaga lagu saaray oo halbeega ay u yihiin ayaa la tanwiini jiray oo muxuu yahay ereygaas haddi anagu mifcaala niriya ereyga lasii miisaamay iyagu halbeeg u yihiin ereygay ahaa midraab wey midraabna waa layska tanwiinayaa soo maa kaasaa laga sheekey kaasaa laga sheekey tanwiin kale waxaa la yidhaha tanwiinu taranum tanwiinu taranum huwa laaxiqu lilqawaafi almuطlaqa ay alatii aakhiruhaa alif liطlaaq tanwiin taranumka waa tanwiin haleela qaafiyooyinka qaafiyooyin waxa la yidhaha meelaha gabaygu ku dhamaado meelaha gabayadu ku dhammaadaan oo aakhirkiisuna uu yahay alif maxaa ka mid ah ninka gabyaayiga hadalka uu yidhi aqili lowma caadibi walcataaban waquulii in asabtu laqad asaaban aqili lowma canaanta iyo dagaalka yaree gabar yahay caadilu yaa caadilu gabadhan caadilo la yidhaahay dagaalka iga yare walcitaaban canaanta iga yare dagaalka iyo eedeynta iyo walcitaaban halkaas way maxalu shaahid asalku muxuu ahaa walcitaaba alif taagan u ah waquulii dhe in asabtu haddaan xaqa asiibo laqad asaaban xaqii waa asiibay idheh oo ammaan markaan xoogaa wa maarata ilaahay ii toosiyey war waad fiican tahay maanta caay kaliya iska wadin ya waquulii in asabtu laqad asaaban asalku muxuu ahaa laqad asaaba saasuu iska ahaa waquulii in asabtu laqad asaaban tanwiinkaas waxaa la yidhaha tanwiinu taranum tanwiinu ataranum ayaa la yidhaha tanwiinu alguluw tanwiinu alguluw waa midka noogu dambeeye tanwiin guluwiga wa huwa laaxiqu lilqawaafi اlmuqayada alatii aakhiruhaa xarfun saxiixun saakinu meelaha hoorisayaalka gabayga meesha ugu dambeeya hooriska ah ayay gashaa oo aakhirkiisu xaraf صaxiixa uu yahay oo reeban gabayga xaraf saxiix oo reeban ugu dambe ka qowli shaacir waqaatimi اlacmaaqi khaawi اlmukhtaraq guluwi maxaa loogu magacaabay waa ziyaado xataa ma lagu dhawaaqayo waa ziyaado laguma dhawaaqayo nuunta waqaatimi اlacmaaqi waruba makaanin makaan badanaa makaankaasoo qaatimi اlacmaaqi jihooyinkiisu ay boor iyo wasak leeyihiin makaankaasoo khaawi اlmukhtaraq dabaylo gelidiisuna ay cidlo tahay meelaha ay dabayluhu ka imanayaan meelo cidlaaho gidaar iyo wax kaa celinaya dabaysha male khaawil mukhtaraq dabaylo gelidiisuna ay cidlo tahay xaggee laga deliishana khaawil mukhtaraq maxaa ka dambeeya nuun nuuntaas xataa laguma dhawaaqay waxaa la yidhaha tanwiinu alguluw tanwiintii ziyaadada intaas tobankaasay tanwiintu u qeybsantaa sideedda ugu horeeya sideedda ugu horeeya asmaada khaas ku ah labadanina waxaa weeye asmaadana way galaan afcaashana way galaan afcaashana way galaan asmaadana way galaan waa tanwiinu taranumka iyo tanwiinkan la yihaaho tanwiin اlguluw wallah subxaanaه wa tacaala aclam